بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay mabaaxidtii aynu u qaybinay tobanka baxthi oo aynu u qaybinay risaaladii xukmu ihdaa thawaabi qiraa'ati alqur'aani lilmowta almabxathu athaamin ayaynu hadda bilaabaynaa casharka koowaadna waxa uu noqonayaa muqadima marka mabxadkan sideedaad waxaynu kaga hadlaynaa ciwaanka risaaladu wadato oo ah xukmu ihdaa thawaabi qiraa'ati alqur'aani lilmowta ma muxuu yahay xukumkeedu inuu qofku intuu qur-aan akhriyo ajarkii uu hadiyeeyo oo sida dad badan hadda ay sameeyaan la leeyahay maaragtay inta wadaada loo yeero qur-aan soo akhriya qof walba markuu juz akhriyo ama laba akhriyo inuu yidhaahdo waa hadiyeynay waa hadiyeynay oo markaa la yidhaahdo mowtidii allah ka sawaabi arrinka noocaasa bal diinta islaamka waxay ka qabto siday culummadu u caddeeyeen wixii bannaan iyo waxaan bannaanayn baynu ka hadlaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala innaga oo fiirinayna kitaabka iyo sunnaha waayo hore baan u sheegnay waajibku waa ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum raaca wixii laydii soo dejiyey waa kitaabka iyo sunnaha marka dadku wax badan waxay isku dhex daraan wax bannaan iyo waxaan bannaanayn wax sunnaa iyo wax bidca ah si marka qofka muslimkaa uu uga faa'iidaysto dariiqa saxda ah ayaan insha allahu tabaaraka wa tacaala baxdigan sideedaad ku tafsiilinaynaa madaalib baan u qaybinaynaa marka ugu horreysa casharkan wuxuu noqonayaa muqadima muqadimadaasna waxaan ka dhigayaa aayado qur-aanah oo waxa weeye arrintaas saldhig u ah oo weliba imaamu shaafici raximahu llahu tacaala uu deliishaday oo masaladaas marka uu ka hadlayo uu asal ka dhigtay aayadahaas waxa weeye waa aayadaha fii suurati najmi aakhirkeeda ku sugan allah waxa uu yidhi am lam yunabba bima fii suxufi muusa وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى الله سبحانه وتعالى آيضهاس waxaa lagu radiyayey kuwii diidanaa bacfiga qiyaamaha ee islaamnimada oo nebiga ku taagnaa ayaa la yidhi maaragtay qofka saa samaynaya am lam yunabba miyaan looga warramin naba waa khabarka lagu sheego ayaa naba la yidhaahdaa cama yatasaaluun can innaba alcadiim naba waa khabarka weliba aad u weyn baa naba la yidhaahdaa marka miyaan looga looga warramin bimaa fii suxufi muusa kan maanta diidaya diinta miyaan loo sheegin nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi muusa kutubtii la siiyey suxufu ibraahima wa muusa nebiyullahi ibraahim iyo nebiyullahi muusa baa la siiyey waa kutub iyaga lagu dejiyey miyaan loo sheegin wixii ku sugnaa maxay ahaayeen am lam yunabba bimaa fii suxufi muusa wa ibraahima aladii wafaa nabiyullaahi ibraahimkii oofiyey wax walba dhammaystiray awaamirtii ilahay o dhan ka soo baxay ibraahim aladii wafa maxaa ku qoraa marka anlaa taziru waasiratun wisra ukhraa wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa macnaha kutubta nabiyullahi ibraahim iyo muusa la siiyey waxyaalo badan baa ku qoraa laakiin waxyaalaha ilaahay hadda inoo sheegay oo muhiimka ah waa qaacidadan soo socota anlaa taziru waasiratun wisra ukhraa qofna qof dembigiisa ma xambaaro oo aakhire haddii la yimaado qof walba dembigii adduunka uu ku soo galay ayaa laga abaalmarinayaa ee qof dembigaagii dusha laga saaraya ma jiro waxaad shaqaysatay ayaa ku hor yaal weeye waatuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii macruufka ahaa uu yidhi qof ma jiro maa min axadin ilaa wasayukallimu allahu subxaanah wa tacaala laysa baynahu wa baynahu tarjumaan qof walba ilaahay baa la horkeenayaa ilaahay baa la hadlaya iyadoon cid turjumaana oo kaaga ku fasiraysa hadalka ilaahay una jirin ee adigu toos u fahmaysid markaasuu nabigu waxa uu yidhi fayandura aymana minhu dhinaciisa midigtuu eegayaa falaa yaraa ilaa maa qadam wuxuu hormarsaday unbuu arkayaa ay acmaalu saalixa ayaa midigta loo soo dhigayaa fayandura ash'ama minhu bidixduu eegayaa falaa yaraa ilaa maa qadam wax alla wuxuu xumaan adduunka kusoo sameeyey bidixdiisaa la soo dhigayaa horay buu eegayaa falaa yaraa ila naara tilqaa'a wejhi naartiina wejigiisaa lagu beegaya macnuu waxa weeye camalkaaga saalixa maanta hadduu ku badbaadiyana janaa tegin hadduu camalka xun kuu batana naartaasaa ku sugaysa walciyaadu billaah waka marka anlaa taziru waasiratun wisra ukhraa qofna qof dembigiisa ma xambaaro oo waxaad arkaysaa soomaalida mid baa wuxuu ku oranayaa hebel madiin buu sheeganayaa aabbihiisaaba saa ahaayo oo aabbahay maxaa aniga iga galay qof walba aabbihii haddii loo cadaabayo waxa weeye dee meeqan nebi oo nebiyada ilaahay ka mid a ayaa aabbayaashood gaalo ahaayeen marka waxa weeye qofna qof dembigiisa dusha lagama saaro cadaalad wa taas marka waa wisrigii iyo dhibaatadii wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa macal shaahidkeennu waa aayaddan wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa qofka wax kale miyay u sugnaadeen ilaa wixii uu shaqaystay mooye macnaha camal kale oo aad janno ku tegaysid ma jiro kaad aduu shaqaysatay mooye imaam shaafici raximahullahu tacaala waa soo marnay wuxuu aayaddaa ka istimbaaday waana inoo imaan doontaa wuxuu ka istimbaaday inaanan qofna qof kale waxba u hadiyeyn karin oo orda qur-aan u bixin karin ee ay tahay waajibku wixii sunnaha ku sugan raac marka waan laysa linsaan ilaa maa saca wa anna sacyahu sawfa yuraa wax alla wuxuu shaqaystay oo adduunka markuu joogay camal falayna sawfa goor dambe ayuu yuraa la tusi doonaa oo arki doonaa wa anna sacyahu sawfa yuraa thumma yujzaahu ljazaa alawfaa ilaahay baa ka abaalmarinaya qof walba abaalmarin dhammaystiran haddii ay wanaag ahaydna waa wanaag oo janno iyo wanaag iyo raallihaashi ilaahay buu ku gaaraya hadday xumaan ahaydna waa ciqaab iyo naar ilaa inuu ilaahay cafiye mooye khatar buu ku sugan yahay aayadahan marka waxay qarareen qaacida muhima inaan qofna qof aakhiro adduunka waa tan la isku haysto qof baa loo dilayaa reer hebel buu ka dhashay qof baa waxaa loo dhacayaa walaalkiisaa wax dhacay qofba qof baa loo dulminayaa aakhiro waxaa ma taallo aakhiro aabbihii ku dhalay iyo hooyadii ku dhashay iyo walaalaha iyo kaad dhashay midna waxuma qaban kadhid iyaguna wax kuuma qaban karaan likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nu yuqniihi waay qof walba tiisaa cuslaynaysa idan qaacidadaa waxay qarartay oo aynu aayadda ka fahmaynaa war waxaad shaqaysatid baa ku anfacaya ee qof kale wax uu shaqeeye ku anfici mayaan ilaa wixii daliil ku sugnaaday mooye oo waan sheegi doonnaa horena waa inoogu soo hormartay baxhigii maa yanfacu almayit bacda mowtihi min camali kayrihi baynu kaga soo hadalnay inay awlaaddu wanaagga ay sameeyaan ay waalidka anfacayso awlaadduna ay yihiin min sacyihi nebiguna inoo caddeeyey oo yidhi waxa weeye wa ina awlaadukum min min kasbikum marka taas hore baynu usoo caddaynay iyo kalaamkii imaam shaafici aayadda marka waxay noo qarartay in naftaada qof walba uu ka fakar maanta waxaad aakhare geysan lahayd cibaadatan wa caqiidatan wa manhajan wa dacwatan wa akhlaaqan naftaada maanta adigu tarbiye wa aayaddan marka aayado la midaa jira markorteennu aayaddan ka bixin dad badan baa maanta waxay ku leeyihin annaga waxaan nahay dhal awliyo aabbahay baa shiikh ahaa aabbahay baa awliye ahaa waxa weeye karaamaatul awliyaa ayaanu ka soo jeednaa waxaasi waa khuraafaad qof qof wax u qabanaya ma jiro ilaa wixii daliilku ku sugnaaday mooye waana sheegi doonaa wixii daliilku ku sugan yahay aayaddan marka waxay la macno tahay aayado badan oo qur-aana ayaa ku soo arooray oo aayaddan oo kale nadaa'ir u ah oo la macno ah waxaa ka mid ah aayadda fi suurati israa in axsantum axsantum lianfusikum wa in asa'tum falaha haddaad wanaag samaysaan naftiinaa wanaag u samayseen haddaad xumaan samaysaan naftiinaa xumaan u samayseen cid aad wax kaga taraysid iyo cid aad wax ugu dhimaysid ma jirto waxa weeye adiga wa waa xadiidkii nebiga oo kale oo waxa weye nebiga xadiidkii dheeraa oo xadiidulqudsiga ahaa ugu dambayntiisii muxuu yidhi wuxuu yidhi faman wajad inamaa hiya acmaalukum uxsiihaa lakum faman wajada khayran falyaxmad illaah waman wajada gayra dalik falaa yaluumanna ilaa nafsa marka wixii aad shaqaysatid khayr hadday kuu yihiinna adaa shaqaystay hadday shar ku yihiinna adaa shaqaystay labadaba adaa lagula xisaabtamaya malaa'ig baa garbahaaga la saaray oo qoraya waxaa kaloo ka mid ah aayadda qur-aanka man camila saalixan falinafsihi waman asaa'a fa calayha aayaduhu aad bay u badan yihiin wanaag qofkii la yimaada isagoo anficin xumaankii la yimaada isagay anfacaysa idan marka aayadahan hadday inoo caddeeyeen qof walba camalkiisa in lagula xisaabtamayo waxaa jira marka aayad kale oo ay dadka qaar u fahmeen in waxa weeye lagu helaayo oo waxa weeye maaragtay aayaddan ay ka hor imaanayso oo wax laysku anfici karo aayaddaasi waxa weeye aayadda fii suurati duur allah uu leeyahay waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatahum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camalihim min shay kullu nafsin bima kasabat rahiin aayaddaas iyo aayaddan iskama hor imaanayaan aayad walba aayadda hore waxay qarartay qaacida caama inuu qof walba wixii uu shaqaystay lagula xisaabtamayo laakiin aayaddaas kale oo waladiina aamanuu waxay ka hadlaysaa fadliga iimaanka wanaagga uu leeyahay oo jannada haddii la galo matalan labadii isdhashay ayaa waalidkii iyo ilmihiisiiba jannadii bay galeen laakiin isku derajo kama gelin waalidkii waxay noqdeen dad wanaagsanaa oo acmaal saalixa badiyey oo saabiqiina oo jannada meesha ugu sarraysay galeen kaba soo qaad saxaabadii abuubakar iyo waxa weeye wiilkii uu dhalay matalan waxa laga yaaba isku mid ahayn waa abuubakar waa afdalu hadihi alumma waxaa galay abuubakar jannadii meeshii ugu sarraysay darajatu sidiiqiin buu tegey wiilkiina waxaaba ka dhigtaa inuusan darajadaa gaarin waa tusaale ilaahay wuxuu aayaddan ku leeyahay labadii iimaanka isku raacday waaladiina aamanuu kuwii iimaanka laga helay waatabacathum duriyatuhum biiimaanin duriyaddoodiina iimaan iyo caqiide ku raaceen alxaqnaa bihim duriyatahum ilmahoodiibaa kor inta loo qaado derajada sare baa la isugu geynaya wamaa alatnaahum min camalihim min shay laakiin waalidkii ajarkoodii waxba lagama nusqaamin ee ilaahay fadligiisa iyo wanaaggiisa iyo raxmaddiisa si waalidkii farxaddoodu u badato ayaa ilmahoodii derajada sare loogu keenaya haddaba taasi markaa kama hor imaanaysa qaacidadan ah qof walba wuxuu shaqaystuu leeyahay tan waa fadliga iimaanka marka caqiido iyo iimaan iyo saxiixa oo dariiqii nebi maxamed la raaco oo waalidkii iyo ilmihii isku dariiq wanaagsan maraan dariiqa wanaagsan wuxuu sabab u noqonayaa iyada oo waalidkii laga farxinayo oo la karaamaynayo in ciddii uu jeclayd derajada sare loogu keeno marka taasi wax ay iska hor imaanayaan male innagu taa ma diidanin laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay maaragtay qur-aan baan akhrinayaa qof aan waalidkay ahayn oo waxa waanu shaqo isku lahayn baan intaan wax qaatoo lacag iyo qaataan hadiyeynaya taas weeye midda aynu doonayn inaan ka hadalno culummada ayaana intaan hadda waa muqadime aayaddan iyo culummadu waxay ka yidhaahdeen tafaasiirta culummada iyo selafkii waxay ka yidhaahdeen baynu soo naqlinaynaa insha allahu tabaaraka watacaala sida imaam ibni kathiir waxa weeye culummada la mida wixii ay aayadda ka yidhaahdeen iyo say u fasireen ayaynu insha allahu tabaaraka watacaala soo naqlinaynaa marka khulaasatul qowl waxa weeye qofka muslimkaa wixii uu shaqaysto baa hor yaalla aakhiro haddii ay wanaag kuu tahay ee hadday shar kuu tahayba haddii marka wanaag aad isku raacdaan duriyadaadii ama waalidkaa wanaag ku raacdid wanaaggaasi waa idin anfacayaa oo darajada jannada ayuu idinku anfacaya laakiin taasi waa ka duwan tahay haddii dadkii ay waxa weeye wisri iyo xumaan marka la joogo oo naar laga hadlayo waxba lama siyaadiyo waayo ilaahay aayadda wuxuu ku khatimay wuxuu yidhahdaa sheekh naasir sacdi raximahullah walama kaana yatawahamu mutawahamun markay dhici karto in uu qof u fekero war haddii jannadii waaridkii iyo ilmihii jannada wada galay derajo sare la isugu geeyey amaa labadii naarta wada gashana derajada ugu xun la isugu geeya oo haddii midi galay maalan wiil iyo aabihii baa naar wada galay walciyaadu billaah haddii naarta meesha ugu hoosaysa odagii la geeyey wiilkiina ma laga dabageynayaa hadduubanba gaarinba derajadaas oo halkaa gaarin maya ilaahay waxau yidhi kullu nafsin bimaa kasabad rayna waayo aayaddan horaa diidaysa walaa taziru waasiratun wisra ukhraa marka waxaa la laalaabayo oo ajarka iyo xasanaadka qofka loo kordhinayo waa jannada ee maaha naarta waxa uu yidhi sheekh naasir sicdi lianna annaar waa daaru cadlin naarta cadaalad baa lagu samaynayaa qofna wax lagu dari mayo waayo in allaha laa yadlimu mithqaala dara ilaahay maaragtay ma dulmiya addoommadiis ha wamaa rabbuka bidalaamin lilcibaad ilaahay addoommada ma dulmiyo marka kuwii naarta ku jiray xataa waxba lagu siyaadin mayo amaa deeqdiis iyo fadligiis ina raxmatii wasicat kula shay waxa weeye jannada dadkii galay hadduu doono kulligood wuxuu geynayaa darajada ugu sarraysa fadli iyo wanaag aysan shaqaysan buu siinayaa wanaag oo dhan buu siinayaa jannadoo dhan baaba naxariis iyo raxmo ah ilaahay naga dhiga mid ahliljanna ilaahayna noo fududeeye marka khulaasatul qowl waxa weeye qof walbow baraarug maxaa kaa horeeya maxaad shaqaysatay maxaad camala oo la timitaa ka fakar insha allahu tabaaraka watacaala waa muqadime intaan intaasaan ku joojinaynaa ee u gudbaynaa madaalibta iyo aayadda macnaheeda walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin